الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار صدق الله العظيم هذا وإن للطاغين لشر مآب waxaan halkan ka gelaynaa sida qur-aanka daabigiisa uu yahay in tarkiibka iyo tarhiibka uu israaciyo dadka wan wanaagsana ilaahay doortay mutaqiinta ah waxa lagu abaalmarinayo ayaa ilaahay noo soo sheegay oo aayadaha hore o dhan ay ka warramayaan dadka akhyaarta ahee wan wanaagsan haadaa dikrun wa ina lilmuttaqiina la xusna ma'aab dadka wan wanaagsan ee mutaqiinta ah ee taqwada leh ee ilaahay adeecay waxa wanaagahoo agtiisa ay ku leeyihiin waa tarqiib wey markii sifaatulmutaqiin iyo abaalmarintoodii iyo jazahoodii na loo caddeeyey haddana waxaa na looga warramayaa kuwa markaa dariiqii saxdaa ka leexday oo daacadii ilaahay ka tegay oo daaqiinta ah waxa ay la kulmayaan هذا الأمر هذا أمرku waa sida dadka wan wanaagsan ee mutaqiinta ah saasaa lagu abaalmarinayaa abaalmarintaa wanaagsan bay ilaahay agtiisa ku leeyihiin ina haadaa la risqunaa maa lahu min nafaad waxa waa wixii aan idinku irsaaqnay wax go-ayana ma aha nicmadaas aan dhammaanaynin ayaad leedihiin baa ilaahay leeyahay haada alamru kadalik ay maa lilmuttaqiin muttaqiinta jazahooda iyo abaalmarintoodu waa sidaa wa inna liltaaqiin kuwa xadgudba ee qooqay ee gaalnimada iyo macaasida la yimid ee amarka ilaahay diiday la shara ma-aab marjic shar badan bay leeyihiin meel loo noqdo meesha ugu xun ee ugu shar badan ayaa u sugnaatay wa inna litaaqiin kuwa qooqay ee kibrey ee kufriga iyo macaasida la yimid waxaa u sugnaaday la shara ma-aab marjic shar badan bay leeyihiin meel loo noqdo meesha ugu xun jahannama ayay leeyihiin oo sharu ma-aabka ay leeyihiin meesha xunay u noqonayaan waa maxay jahannama yaslownahaa xaal ay gelayaan jahannamay gelayaan ay ku guban doonaan yaslownahaa xaal ay yihiin kuwa gelayo fa bi'sa almihaad fa bi'sa waxaa baas leh almihaad gogol baa baas leh Ah, mihaadu jahannamo wey jahannamo gogasheeda wey qofka ay yacni hoyi u noqotay jahannamo kaasaa baas leh wey haadaa lahum yuqaalu lahum waxaa loo odhanayaa falyaduuquuh dhadhamiya ha dhadhamiyeen cadaabka ha dhadhamiyeen xamiimun iyo waqasaaq cadaabka lagu abaalmarinaya xamiimun waa biyo aada u kulul waqasaaqun iyo qasaaq weeye qasaaquna yacni waa carunka iyo sadiidu ahli naar ehlu naarka carunkooda iyo waxa ka qulqulayo ayay cabbi doonaan wey haada alcadaabu baa lahum haadaa lahum falyaduuquuh ha dhadhamiyeen baa ilaahay leeyahay xamiimun weeye huwa kaas cadaabka ay dhadhaminayaan xamiimun iyo waqasaaqun wey xamiimun biyo aada u kulul balaqa nihaaya fi lxaraara biyo aada u kulul oo meesha ugu dambeysay kulaylka ka gaadhay yashwi lwujuuha bi'sa sharaab baa ilaahay ku tilmaamay biyo yacni markii loogu soo dhowaadabo wejiga maqaarkiisa dhan la tegaya kulaylkooda waxay ka qabaan iyo waqasaaqun weeye qasaaq yacni waxa ay cabbayaan ee naarta dhexdeeda lagu ciqaabayo waa xamiim iyo qasaaq biyo aada u kulul iyo qasaaq oo sadiidu ahli naar ahlu naarka carunkooda waxa jirkooda wasaqda ka imaanayso wey kaasay cabbayaan wa aakharu min shaklih wa aakharu baa u sugnaaday oo min shaklihi noociisoo kale cadaab noociisoo kale ah oo xamiimkaa iyo qasaaqa la mid ah aswaajun asnaafun weeye waa noocyaal wa aakharu baa u sugnaaday oo min shaklihi aswaajun ay anwaacun wa asnaafun min alcadaab anwaac kala duwan ee cadaab ee midba midka kale ka daran wey leanna dunuubtooda iyo cisyaankoodaa badnaa dembigoodaa badnaa anwaac kala duwan baa lagu cadaabayaa oo cadaaba wey yuqaalu lahum waxaa loo odhanayaa malaa'igtii khasanada ahayd ee naarta ka shaqaynaysabaa u odhanaysa kuwii ru'asada ah ee madaxda ahaa markay naarta galaan yaa waxaa lagu leeyahay haadaa fawjun kan waa jamac waa atbaacdoodii wey kuwii ay baadiyeeyeen oo raaceen ru'asadii baa marka hore naarta gelayso markii naarta la geliyo malaa'igtii baa waxay ku odhanaysaa atbaacdii baa marka haddana ka daba imaanaysa kuwii raacay baadinimada iyo dalaalka ku raacay haadaa kan fawjun waa jamac aada u badan muqtaximun gelaya macakum maciina jannada gelaya kanna waa jamac badan oo idinla gelaya jannada yacni naarta idinla gelayna haadaa kan fawjun waa jamac muqtaximun gelaya macakum maciina annaara naarta gelaya qaaluu waxay yidhaahdaan markaa ru'asadii laa marxaban bihim soo dhoweyn alla waa yna u sugnaanin waxa ka soo horraysa oo naarun maaha Ah, laa marxaban bihim innahum ayagu liannahum saaluu naara naartay gelayaan marka ru'aasadii ayaa waxay leeyihiin kuwan atbaacda ah ee yacni naarta loo soo kaxaynayo laa marxaban bihim soo dhoweyn ooma sugnaanin makaan waasica iyo meel wanaagsan ma imaanayaan innahum ayagu saaluu waxay gelayaan annaara naartay gelayaan qaaluu waxay yidhaahdaan markaa atbaacdii atbaacdii baa marka u jawaabayo bal antum laa marxaban bikum bal antum adinka laa marxaban bikum soo dhoweyn iyo wanaag idinma sugnaanin antum adinku qadamtumuuhu lana naarta adinkaa noo horkacay meeshan adinkaana baadiyeeye oo na keenay fa bi'sa waxaa baas leh alqaraar meel lagu sugnaadaa baas leh waa naarta wey qaaluu waxay yidhaahdaan atbaacdii bal antum adinka laa marxaban bikum soo dhowaynaya wanaag idinma sugnaanin makaan wanaagsan oo waasica alla idinma siiyo antum adinku qadamtumuuhu lana adinka ayaa noogu sabab aha oo noo soo hormaray xumaantan iyo makaankan inaan imaanno fa bi'sa waxaa baasle alqaraar meel lagu sugnaado naarta ayaa u baas badan way qaaluu waxay yidhaahdaan atbaacdii baa marka hadalkoodii sii wada ilaahay nooga xikaayoonaya qaaluu waxay yidhaahdaan oo way isaga jeedsanayaa marka inay ayaga la hadlaan way habaarayaan marka ilaahay bay la baryayaan qaaluu waxay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow man qaddama lanaa haadaa halkan ilaahu qofkii noo soo horqaaday ee sabab noogu aha inaan halkan imaadno fazidhu ilaahu u ziyaadi cadaaban cadaab cadaabkaasoo dicfan mudaacafan la laalaabay fi naari naarta dhexdeeda naarta dhexdeeda ilaahu cadaabka u laalaab kuwii sababta noogu aha inaan halkan imaadno waa kuwa ro'sada eh qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow man qaddama lanaa man axadkii qaddama lanaa noo soo hormaray haadaa halkan ee sabab noogu ahaa fazidhu ilaahu u ziyaadi cadaaban cadaabkoo dicfan ay mudaacafan cadaab mudaacafa ilaahu u ziyaadi yacni cadaabkiisa tadciif ilaahu ka dhigo u laalaab wey fi nnaar naarta dhexdeeda yacni cadaab oo fi nnaari mudaacaf ahoo fi nnaar naarta dhexdeeda waa ziyaadat lcadaab wey cadaabkiisa cadaabkooda ilaahow dicfi ka dhig wa qaaluu waxay yidhaahdaan kuwii mushrikiinta ahaa ru'asadoodii ru'asaa'u lmushrikiin maa lanaa laa naraa rijaalan kunnaa nacuduhum min alashraar mushriku maka waayay leeyihiin yacni aktar mufasiriin ibnu cabaas wuxuu leeyahay markay naarta galaan oo ru'asaa'u lmushrikiin nimankii reer qureesheed waxay leeyihiin markay naarta galaan maa lanaa laa naraa rijaalan kunnaa nacuduhum min alashraar maxaa dhacay ma aragno rag yacni aan ku tirin jirnay oon ku xisaabi jirnay inay yihiin dadka ashraarta oo xunxun naarta kuma aragno maxaa ku dhacay kuwaas abujahal iyo asxaabtiisii weeye raggii mu'miniinta ahaa ducafaa'u lmu'miniin ay ku jaajaasi jiraan ayay leeyihiin aawe raggaa naarta mayna gelin miya attakhadnaahum sikhriyan annaga miyaa yacni ka dhiganay yacni sikhriyan kuwa lagu jeesjeeso ma annagaa ku jeesjeesaynoo khaldanayn am zaaqad canhum alabsaar bal ee azaaqad ma waxaa iilatay canhum xaggooda alabsaar mise naarta way galeen annagaa ishaanadu qabanin annagaa arki weyne way ku jiraan miyaa mise yacni annagaa sukhriyo ka dhiganayo wixii aan u malaynaynay maba ay aha way yani waxay yaqiininayaan ogaanayaan waxa ay malaynayeen inaysan muuminiintu noqonin aawa raggii yacni aanu u malayn jirnay rag yani liito inay ahaayeen bilaal iyo suhayb iyo salmaanulfarisi iyo camaar iyo aawa raggii aanu ku jejeesi jirnay leeyihiin wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa lanaa laa nara maa lanaa maa ayu shayin bala la ayu shay-in baa lanaa noo sugnaaday laa naraa aana arkaynin rijaalan rag raggaasoo kunnaa aan ahayn nacuduhum kuwa ku tiriyo min alashraar inay yihiin inay yihiin dad yacni aada u liito ashraar marka waxay ugu tirinayaan maadaama waxay iyagu aaminsanaayeen ay diideen ay khilaafeen saasay macnaha agtooda waxay ka yihiin ashraar bay ka yihiin inay yacni dad araadil ah ama ashraasha ashraarta bimacnaheeda waxay u jeedaan yacni dad liito waxay ahaayeen aada u liito oon waxba ahayn attakhadnaahum sikhriyan ma annaga ayaa ku jeesjeesnay oo ka dhiganay wax lagu jeesjeeso am zaaqad bal azaaqad ma waxaa iilatay canhum xaggooda al absaar mise naarta way ku jiraan annaga arki weyne naartay ka dhex raadinayaan mise annaga arki weyne oo ishaanadaan qaban qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna daalika kaas la- la xaqun weeye yacni hadalka ay isdhaafsanayaan gaaladu oo kuwa ahlu naarka markay naarta galaan ru'asada iyo atbaacdu hadalka ay isu celinayaan iyo waxa ay ku hadlayaan إن ذلك كاس لحق وشيء ثابت هو سجن سيدا لغوغو شيغي أيونا أدعي دونا با إلهي ليهي تخاصم أهل النار أهل النار كدود دودي وي وحا إيسو علينيان ويكون دوديان أهل النار كوي إن ذلك كاس لغو شيغي أيها الرسول الكريم لحق وي وشيء ثابت هو دعي دونا سجن وي تخاصم أهل النار أهل النار كدود دودي وي قل وحاتر هذا ayuha arasuulu lkariim innamaa ana anigu mundirun baan ahay mid digaya ayaan ahay wamaa min ilaahin ilaah la caabudo xaq lagu caabudana ma jiro ila allah allaha waaxidkaa mooyaane allihii alwaaxidu keligii ahaa alqahaar makhluuqa ku qahraayey bimaa yuriidu wax asaga uu doono qul waxaa tidhaahdaa innamaa ana anigu mundirun baan ahay mid digaya ayaan ahay wamaa min ilaahin ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ila allah allihii alwaaxid keligii ahaa waaxid fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalih alqahaar ee qaalib noqonaya ee aan weligii laga qaalib noqonaynin alqahaar waxa asaga uu doono un yacni marinaya makhluuqa ku qahraaye rabu samaawaat samaawaadka rabbigooda ahaa wal-ard ardada rabbigeeda ahaa wamaa baynahumaa samaawaadka iyo ardada wixii u dhexeeyana rabbiga u ahaa isaguu abuuray allihii alcasiizu qaalibka ahaa alghafaar u dhaafayey yacni liman taaba qofkii toobad keenayna yacni dembigiisa u dhaafaya wey oo ilaahayga dembi dhaafkiisu badnaa wey allihii rabu samaawaati samaawaadka rabbigiisa ahaa wal-ard ardada rabbigeeda ahaa allihii abuuray ee maamulaya mudabbirka ahaa koonkan maamulaya wamaa baynahumaa samaawaadkii ardada waxa u dhexeeya waxa makhluuq ahoo dhexdooda ku noolna rabbiga u ahaa ee maamulayay allihii alcasiizu qaalibka ahaa alqaalibu aladii laa yuqlab marna aan laga qaalib noqonayni allihii alghafaar ee dunuubal yacni mudnibiin kuwa dembaabay ee toobad toobad keena ilaahaygii ka toobad aqbalaya dunuubtooda dhaafaya wey qul waxaa tidhaahdaa huwa waxa lagu waxyoonayo waa qur'aanka weeye naba-un naba weeye waa khabar weeye cadiimun weyn antum canhu mucriduun antum adinka yaa ahla maka nimankii quf- kufaaru quraysh buu qur-aan kula hadlayaa antum idinka yaa canhu qur-aanka mucridiina mucriduuna ka jeestay wey adinkaa ka jeesanaya waa nabac cadiim ah oo wixii horay u dhacaya wax dhici doono yuu intaba ka warramaya qur-aanku wey qul waxaa tidhaahdaa huwa qur-aanku yacni waxaa lagu waxyoonaya naba-un cadiimun naba-un war weeye khabar weeye cadiimun weyn weeye liannahu kalaam ullah waa kalaamu rabbi alcaalamiin weeyaho waa nabac cadiim ahoo weyn antum idinka yaa mucriduuna jeesanaya canhu can haada naba'i alcadiim naba'an weyn oo cadiimka aad ka jeesanaysaan ee wax walba idiin caddaynayo inaad fahamtaan ood qaadataan ood ku camalfashaan oo waxa uu idiin sheegaya aad raacdaan baad ka jeesanaysaan antum idinka yaa canhu xaggiisa mucriduuna ka jeedsanayo maa kaana lii min cilmin bilmala'i laclaa id yakhtasimuun waxaa ilaahay leeyahay subxaanah rasuulkiisa ku leeyahay kuwan yacni beeninta iyo yacni kula hortaagan saaxir baa tahay iyo yacni kadaab baa tahay iyo kuwan leh waxaad ku tiraahdaa aniga cilmiga maxaa yacni seen ku ogaaday cilmi soo iigu sugnaaday bilmala'i lacla id yakhtasimuun waxa ehlu samahu ay ku doodayeen akhbaarta yacni samada ka dhacayso sidee baan ku ogaaday yacni ilaahay xaggiisaa laiga waxyooday wey marka qur-aanka laigu soo dejiya waxyi min allah haddii xag yacni samada waxa ka dhacaya la iiga warramay anigana rasuul ilaahay soo diray baan ahay oo xaqa way maa kaana lii iima sugnaanin min cilmin bilmala'i laclaa bilmala'i jamcii alaclaa ee korreeyey id wakti yakhtasimuun ay doodayeen hadalka isdhaafsanayeen in yuuxaa ilay in yuuxaa la iima waxyoonin ilaya aniga ilaa inamaa ana ilaa annamaa ana anigu nadiirun mid digayaanahay mubiinun yacni bayin lindaar digidiisuna ay caddahay wey waxa laygu waxyooday wax kale ma aha nadiir baan ahay mid ilaahay xaggiisa ka digayo oo cadaab idinkaga digayo haddaad qaadan weydaan iimaanka qaadan weydaan eed xaqa raaci weydaan kaasaan ahay in yuuxaa ilaya in yuuxaa la iima waxyooni ani- ilaya aniga ilaa ilaa annamaa ana anugu nadiirun inaan ahay unbaa laygu waxyooday waxa laygu waxyooday waa inaan ahay nadiir ah, inaan nadiir ahay oon idiin digo nadiirkaasoo mubiinun yacni indaarkiisu uu cad yahay wey إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذ قال ربك إذ وقت قال ربك ربك أويري للملائكة ملائكة أويري إني أنو خالق وحن أبوريا بشرا بشر بان أبوريا بني آدم بان أبوريا ونبي آدم وي من دين dhooba ayaan ka abuuraya ilaahay baa malaa'igtiisa wuxuu ku leeyahay waxaan abuurayaa bashar baan abuurayaa aadam weye dhoobaana ka abuuraya fa idaa sawaytuhu markaan taam yeelo oo wa nafaktu fiihi min ruuxii wa nafaktu aan ku afuufo aan geliyo fiihi fiigiisa min ruuxii ruux aniga xaggayga ka ahaatay faqacuu lahu saajidiin faqacuu dhaca lahu liaadam saajidiina xaaladiin kuwa u sujuudayo u sujuuda oo sujuudu taxiyatin wa tacdiim weeye salaam salaama oo u sujuuda fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooyaane istakbara wuu kibray wa kaana wuxuu ahaaday min alkaafiriin kuwa gaaloobay iyo kufriyey buu ka mid noqday amarka ilaahay buu diiday markaa diidadiisu uu sujuudda ilaahay ku amray uu diiday waxay markaa noqotay kufri wa kaana min alkaafiriin kuwa gaaloobay ee gaalada ayuu ka mid noqday id qaala rabbuka lilmalaa'ika id waqti qaala rabbuka rabbigaa uu yidhi lilmalaa'ikati malaa'igta uu ku yidhi innii khaaliqun innii anigu khaaliqun waxaan abuurayaa basharan bashar baan abuurayaa bini aadam baan abuurayaa min diinin dhoobo ayaan ka abuurayaa fa idaa sawaytuh haddii aan taam yeelo markaan ekeeyo oon taam yeelo khalqigiisa aan dhammaystiro oo wa nafaktu aan geliyo fiihi fiigiisa min ruuxi ruux aniga xaggayga ka ahaatay aan geliyo wa nafaktu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin faqacuu dhaca lahu asaga saajidiina xaal aad tihiin kuwa sujuuday yacni u sujuuda oo salaama weeye fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuudeen amarkii ilaahay bay qaateen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood yacni ajmacuuna waa taakiidun kulluhum dhammaantood way sujuudeen ajmacuuna dhammaantood baa sujuuday ilaa ibliisa ibliis mooyaane ibliis sujuudi wuu diiday amarkii ilaahay buu diiday istakbara wuu kibray wuu isla weynaaday oo wuu kibray wa kaana wuxuu ahaaday min alkaafiriin kaana wuxuu noqday oo uu ahaaday min alkaafiriina kuwa gaaloobay kufriya amarka ilaahay diiday amarkii ilaahay buu khilaafay qaala wuxuu yidhi rabbulciza yaa ibliisu ibliisow maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biya- biyaday astakbarta am kunta min alcaaliin yaa ibliisu ibliisow maa manacak maxaa kuu diiday oo kaa manciya an tasjuda inaad sujuuddo limaa ay liman axad inaad u sujuuddo waa aadama khalaqtu aan abuuray biyadaya qofka aniga aan awoodeyda iyo qudradayda ku abuuray inaad u sujuuddo maxaad u diid astakbarta miyaad kibirtay am kunta min alcaaliin mise waxaabaad ka mid ahayd marka hore waa min alcaaliina kuwa isla weyn ee kibraya isla weyn yani miyaad ka mid ahayd ma hadda ayaad kibirtay am kunta min alcaaliin mise kuwa kibray baad ka mid ahayd horaad ba oga mid ahayd ibliis marka muxuu noqday marka jawaabtiisii wixii la weydiiyey waxaan ahayn awalo man qaasa yani qof wax qiyaasto qofkii ugu horeeyey buu ahaa qiyaas xune asaga uu istusay ee kibirka usoo jiiday ayay markaa jawaabtiisii noqotay qaala wuxuu yidhi ibliis ana khayru minhu ana aniga khayrun ka khayr badan minhu aadam anaa ka khayr badan basharkan aad igu amartay inaan u sujuudo anaa ka khayr badan khalaqtanii waad i abuurtay min naarin baad iga abuurtay wa khalaqtahu asagana waad abuurtay min diinin min diinin dhoobo ayaad ka abuurtay marka maadaama aan ka khayr badnahay oo aad naar iga abuurtay axad aad dhoobo ka abuurtay sidee baan ugu sujuudaya marka amarka ilaahay muusa fiirinin yacni axadka u sujuud la yidhi ayuu markiiba yacni anaaba ka khayr badan dhoobaa laga abuuray aniga naar baa ilaahay iga abuuray naar baad iga abuurtay ilaahay marka naartu inay ka khayr badan tahay dhoobada ayuu meerka yani la yimid halkaas yani xujadiisii taasay noqotay qaala ilaahay wuxuu yidhi fakhruj bax minhaa jannada ka bax fa innaka adigu rajiimun baa tahay madruud mid raxmadayda laga dheereeyey baa tahay bax baa ilaahay ku yidhi madruud baa tahay a mid la eriyey oo dayro ahaata wa inna calayka dushaada waxaa ahaatay lacnatii lacnadayda ahaatay ilaa yowmiddiin ilaa maalinta abaalmarinta laga gaadho qiyaamaha dadka lasoo bixinay la abaalmarinaya maalinkaana cadaabka unbaad horey kasii geli wey a lacnadaydaa kugu dhacday ilaa yowmuddiin marka maalintaa qiyaamo markii la tago lacnadu ka fakan ma ka fakan maayo cadaabka unbuu gelayaa markaana cadaabku gelayaa wa inna calayka dushaada waxaa ahaatay lacnatii lacnadayda ahaatay ilaa yowmiddiin qaala wuxuu rabbi yaa rabbi rabbigayow fa andirnii ilaahu ii sug ii kaadi ilaa yowmi yubcathuun maalinta dadka lasoo bixinaya ilaa laga gaaro yowma aljaza ilaa laga gaadho ilaahu intaa waktiisi oo geerida iga dibdhig wey aan iska noolaada intaas qaala ilaahay wuxuu yidhi fa innaka adigu min almundariina baa tahay kuwa loo sugay baa tahay ilaa yowmi alwaqti waqti maalintii laga gaadho waqtiga almacluumi wey waa nafqada hore wey ilaa nafqati aluulaa ee lagu dhimanayo intaasaad waqti haysataa wey wuxuu doonayaa marka asagu dee markuu arkay yacni lacnad ku dhacday ee raxmadda ilaahay laga dheereeyey wuxuu rabaa marka wuxuu sii galaafto inuu asxaab samaysto iyo dad cadaabka la galo ayuu doonayaa marka qaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow fa andirnii ilaahow ii sug ilaa yowmi yubcathuun maalinta dadka laga soo bixinayo ilaa laga gaadho ilaa yowmi albacthi ilaahu ii sug qaala ilaahay wuxuu yidhi fa innaka adigu min almundariina baa tahay kuwa la sugay baa tahay waa lagu siinayaa waqti ilaa yowmi alwaqti almacluum ilaa yowmi alwaqti waqti ilaa laga gaaro maalintiisa almacluumi ee macluuma cinda allah ilaahay unbaa og wey waa maalinta yani nafkada hore ay dhacaysa wey qaala fabicizatika lauqwiyannahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum lmukhlasiin marka ilaahay hortiisuu ku dhaartay markaa qaala wuxuu yidhi ibliis fabicizatikaan ku dhaartay cizadaada iyo cadamadaadaan ku dhaaranayaa ilaahow lauqwiyannahum waan baadiyeynayaa ajmaciina dhammaantood aadam basharkaas wuxuu dhalay sababtiisa soomaha waxaa lacnadda iigu dhacday dhammaantood waan baadiyeynayaa ilaa cibaadaka addoommahaagii mooyaane oo minhum ayaga ka mida almukhlasiin a kuwa adiga aada dooratay kuwa haddii wax u dhowaan kara ma jiro kuwa mukhlasiinta mooyaane waxa kaloo dhan waa baadiyeynaya qaala tacaala ilaahayna wuxuu yidhi falxaqa walxaqa aquul falxaqu walxaqa aquul falxaqu faaquulu waxaan ku qowlayaa alxaq walxaqa baan aquulu ku qowlayaa laamla'anna waan buuxinayaa jahannama ayaan buuxinayaa minka adiga iyo wa miman tabicak adiga iyo wixii ku raaco oo minhum ayaga ka mida ajmaciina dhammaantood adiga iyo wixii aada galaafatood baadiyayso ku raacaba jahannamoun baan ka buuxinayaa qul waxaad tidhaahdaa ayuha rasuul maa as'alukum idin weydiin maayo calayhi calaa tabliiqi risaala waxyiga iyo risaaladan gaarsiinteeda min ajrin wax ujro a idinma weydiinayo wamaa ana anigu ma ihi min almutakalifiin kuwa iskallifana ka mid ma ihi waxyiga ilaahay uu ii waxyooday wixii ilaahay xaggiisa layga waxyooday unbaa idin gaarsiinayaa ma ihi min almutakalifiin mutakalifku waxa weeye yacni qof asagu wax raaraadiyo oo wax soo fikiro oo markaa wuxuu dad wuxuu dadka u sheegi lahaa intuu wax isku soo duuduudo waxun keenaa mutakalif wey waxaadan aqoonin yacni waxaadan cilmi iyo aqoon u lahayn haddaad isku daydayda mutakalif baa tahay wey Mm, mutakalif cabdullaahi bni mascuud saxaabigii la odhan jiray wuxuu dhihi jiray dad yahow qo- wixii qofku waxay qofkii wax garanaya cilmiga wuxuu yaqaana ha sheego wuxuuna garanaynina ha yidhaahdo laa aclam Ah, ma garanayo ha yidhaahdo allahu aclam ha yidhaahdo cilmiga waxaa ka mid a waxaada garanaynin inaad tidhaahdo allahu aclam ilaahay wuxuu rasuulkiisa ku yidhi qul maa as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin wey. in huwa ma ahaanin qur'aanku ilaa dikrun waa dikri iyo waano lilcaalamiin uunka oo dhanba caalamka dhammaantii ayuu waano u yahay walataclamunna waad ogaan doontaan naba'ahu khabarkiisa iyo akhbaartiisa bacda xiinin ayaad ogaan doontaan yani markaad dhimataan bacdigeed wey markaasaad xaqiiqada ogaan doontaan wey walataclamunna naba'ahu qur-aanka khabarkiisa waad ogaan doontaan iyo xaqiiqada uu idiin sheegayo bacda xiinin muddo bacdigeed wey yacni qur-aanku wuxuu ka waramayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga qisoonayaa yacni gaaladu marka ay aakhiro tagaan waxa runta ah markay la kulmaan ayay marka akhbaartoodii iyo waxa ay yacni dhici doono ay dhexdooda ku hadlayaan ayuu qur-aanku nooga sheekaynayaa ina daalika kaa laguu sheegay laxaqun weeye takhaasumu ahli naar ahlu naarka doodoodii iyo murankoodii weeyaa ilaahay leeyahy hadhow bay is-eedayaan kuwii ru'asada ahaa ee baadinimada iyo xumaanta yacni madaxda ugu ahaa iyo kuwii atbaacda ahaayee raacay oo ay lumiyeen ayaa is-eedi doona hadhow adinka ayaa halka noo lahaa ina daalika kaas la xaqun xaq weeye takhaasumu ahli nnaar ehlu naarka doodoodii weeye hadhow doodi doonaan qul waxaad tidhaahdaa innamaa ana anigu mundirun baan ahay mid digayo wamaa min ilaahin ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ila allah allaha waaxidka mooyaane allihii alwaaxidu alqahaar allihii alwaaxid keligii ahaa alqahaaru ee makhluuqa qahrayay wuxuu asaga doono facaalun limaa yuriidka waxa uu doono um yacni samaynayay wuxuu doono unbuu sameeyaa waxa asagu doono mooyaane wax kaloo soconayaana ma jiro rabu samaawaati waalardi samaawaadka iyo ardada rabbigooda ahaa wamaa baynahumaa iyo wixii u dhexeeyey makhluuqa dhammaantiisba rabbiga u ahay barbaarinayay murabbiga u ahay mudabbirkaa maamulayay allihii alcasiizu qaalibka ahaa alghafaar ee dunuubta dhaafayay dadka mudnimiinta ahee toobadkeena toobadooda aqbalayay qul waxaad tidhaahdaa ayuha rasuul huwa qur'aanku naba-un khabar weeye cadiimun weyn waa naba weyn weeye qur'aanku Ah. qul waxaad tidhaahdaa huwa qur'aanku naba-un weeye waa khabar cadiimun weyn antum idinka yaa canhu xaggiisa mucriduuna ka jeedsanaya meeshii la rabay qur-aanka inaad fahamtaan waad ka jeedsanaysaan qur-aankii fahamkiisii iyo waxa uu idinku hanuuninaya inaad raacdaan baad ka jeedsanaysaan maa kaana lii bil- min cilmin bilmala'i laclaa maa kaana lii iima sugnaanin min cilmin iima sugnaanin bilmala'i lacla inaan ahay rasuul ilaahay xaggiisa laga soo diray oo la ii waxyoonayo waxaa yacni mala-ah kore ee ehlu samaha hadalka yacni waxa ka dhacayo samada ma miyaan ogaa maxaa ii ogeysiiye xag ilaahay baa la iiga waxyoonayaa wey waa la ii sheegay wey id yakhtasimuun id waqti yakhtasimuun ay markaa doodayeen waxay isdhaafsanayaan ama hadalka ay isku celinayaan yacni maxaa ii ogeysiiyey ilaahay xaggiisaa la iga waxyooday haddii aan markaa samada waxa ka dhacay idinkaga warramayo inaan yacni la ii waxyooday oo rasuul ilaahay uu soo diraan ahay taa inaad ogaataan oo garataan way in yuuxaa ilay in yuuxaa la iima waxyoonay ilaya aniga ilaa annamaa ana anugu nadiirun mid digaya inaan ahayn mubiinun indaarkiisuna cadyahay waxa la iigu waxyoonayana waxa weeye nadiir baan ahay idiin digayo cadaab baan inkaga digayaa haddii ilaahay waxa uu idin amrayo aad qaadan weydaan oo awaamirta ah iyo waxa la idiin sheegaya iimaanka haddaad qaadan weydaan iyo xaqa cadaab baan inkaga digayaa واذكر حس أيها الرسول الكريم إذ وقت قال ربك ربك أويري للملائكة ملائكة وحكيري إني خالق بشرا من طين يعني إلهي ملائكتي سوحو يعني أشاقي إنه أبوري بشر وأبوري بن آدم من أبوري دول كان يلي يا أبو إلهي لي مركا malaa'igtu marka hore waxay yidhaahdeen ilaahayow ma ardada waxaad yeelaysaa man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa qof ardada fasahaadiyo oo dhiig ku daadiyo miyaad ilaahow samaynaysaa ilaahow ha yeelin ardada dhexdeeda ha yeelin Ah. dad yacni ku caasinayo oo dhiig daadinayo ilaahay wuxuu ku yidhi wixiina adinka ogeyn baan ogahay anugu marka malaa'igtu marka ilaahay uu u sheegay inuu bashar abuurayo marka hore waxay la yimaadeen mucaarado oo jaanibka waxay ka fiiriyeen yacni cisyaan baa ka imaanayo dhib baa ka imaanayo ilaahay wuxuu yidhi wixiina adinka ogeyn baan ogahay Na- aadam markii ilaahay uu abuuray oo uu kamilay asmaaduu ilaahay baray shay kasta magaciisuu ilaahay baray marka waxaa marka ilaahay ku amray inuu weydiiyo malaa'igta ii sheega asmaada iyo magacyaalka ii sheega markay garan waayeenna waxaa lagu amray markaa inay markaa u sujuudaan wey. wadkur xus id waqti qaala rabbuka rabbiga uu ku yidhi lilmalaa'ikati malaa'igtu ilaahay wuxuu ku yidhi innii anigu khaaliqun waxaan abuurayaa basharan bashar baan abuurayaa min diinin dhoobaan ka abuurayaa fa idaa sawaytuhu markaan taam yeelo oo wa nafaktu aan geliyoon afuufa fiihi fiigiisa min ruuxi ruuxdayda aan gelin bashar baan ka dhigayaa taama dhoobaan ka abuurayaa oo aadam ilaahay wuxuu ka abuuray dhoobuu ka abuuray markaa ruux baan gelinayaa ruux aniga xaggayga ka ahaatay ayaan gelinayaa marka bini aadamku asalkiisu waa labadaa shay yacni jasadkiisa dhoobaa laga abuuray marka ruuxna waa la geliyey oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay marka dhulka bini aadamka markaa noloshiisu dhulkaa laga abuuray yacni noloshiisu jasadkiisu wuxuu ku xidhan yahay waxa ardada ka imaanaya waxa dhulkaa ka imaanaya yani cunto yani yuu u baahan yahay inuu wax cuno inuu wax cabo waa waxa dhulka ka imaanaya nolosha jasadkiisa lagu xidhay ruuxdiisuna markaa waa wax yani waxa sare ayay ruuxduna yani ruuxda nolosheeduna waa iimaanka iyo cibaadada dikriga ilaahay ayay ruuxda nolosheeduna waa ka marka labadaas ayay sacaadadiisu ku jirtaa in yacni jasadka noloshiisa uun uu markaa u- waxa uu yani dhulka ka imaanayo waa waxa jasadka noloshiisa iyo quwadiisa baaqi ahaanteeda un keliya ee ruuxdiisu waxay ku noolaanaysana waa iimaanka iyo camalka saalixa we marka markaan taam yeelo oo nafta aan ku afuufa ilaahay leeyahay wanafaqtu fiihi min ruuxi faqacuu lahu saajidiin u sujuuda fasajada almalaa'ika malaa'igtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood amarkii ilaahay bay qaateen malaa'igtu ilaahay ma caasiyaan wixii lagu amro way samaynayaan wayafcaluuna maa yu'maruun baa ilaahay ku tilmaamay fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii way sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ilaa ibliisa ibliis mooyaane istisnuhu waxaa la yidhaha waa munqadic yacni mustanaha iyo mustanaa minhugu isku nooc maaha ibliis malaa'igta ka mid maaha malaa'igta dhammaantood way sujuudeen ilaa ibliis mooyaane wuu ka duwan yahay markaa isnaha noocaas oo kale ah yacni waxay ku tilmaamaan naxwiyiintu waxay yidhaahdaan waa istisna munqadic baa la yidhaha midka la soo reebay adaatu isnaha waxa ka dambeeyo iyo waxa ka horeeya oo laga soo reebay isku jinsi maaha haddayna isku jinsi ahayn isnuhu munqadic baa la yidhaha ilaa ibliisa ibliis mooyaane oo ibliis malaa'igta miyuu ka mid ahaa maye malaa'igta ka mid maaha kaana min aljinni baa ilaahay ku tilmaamay inuu ahaa fi suurati yani kahf marka ilaa ibliisa ibliis mooyaane oo asagu ma ma sujuudin istakbara wuu kibray wa kaana wuxuu ahaaday min alkaafiriin kuwa gaaloobay buu ka mid noqday kibirkuu ku fidnoobay isla weynaaday oo yacni wuxuu isu arkay inuu ka fadli badan yahay aadam inuu ka fadli badan yahay wa kaana min alkaafiriin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ibliisu ibliisow maa manacaka maxaa kuu diiday oo kaa manciyey an tasjuda inaad sujuuddo limaa khalaqtu bida- biyadaya limaadan yacni maada waxay yidhaahdaan ilu carabigu maadu waxa maalaya caqilkay ku dhacdaa mantuna waxa caqliga leh waa qaalib qaacida yani qaacida aqlabiyo weeyaho maada waxaa laga yaabaa inay yacqilka waxa caqligale loo isticmaalo sida hadda ayadan oo kale an tasjuda limaa khalaqtu ay liman khalaqtu wey maadu bimacnaa mana wey liman khalaqtu axadka aan abuuray waa aadam eh biyadaya aan ku abuuray anigu aan awoodayda ku abuuray inaad u sujuuddo maxaa kaa manciyey maxaa u sujuudi wey astakbarta ma kibirtay am kunta min alcaaliin mise kuwa isla weyn ee yacni kibirka badane isla weyn baad ka mid ahayd qaala wuxuu yidhi ana khayru minhu qaala ibliis wuxuu yidhi ana anigaa khayru minhu aadam ka khayr badan khalaqtanii ilaahu waad i abuurtay min naarin baad iga abuurtay wa khalaqtahu min diin asna dhoobaad ka abuurtay marka anaa ka fadli badan sidee baan ugu sujuudayaa qaala ilaahay wuxuu yidhi fakhruj bax minhaa jannada ka bax waa la eriyey markaa raxm- yacni lacnad baa ku dhacday wey fa innaka adigu rajiimun baa tahay madruud baa tahay mid la eriyey baa tahay raxmaddayda laga dheereeyey baa tahay bax baa ilaahay ku yidhi tafsiir labaad waxa weeye qaala ilaahay wuxuu yidhi fakhruj minha min haadihi اlkhilqa yacni nin qurux badan oo yacni samada ku nool jannada galay oo yani nuuraya ayuu ahaa khilqadii uu lahaa baa la yidhi ka bax khilqadiisi baa la bedelay marka khilqo foolxun lacnad baa ku dhacday dee abuurkiisii iyo suuradiisii oo dhan baa bedelmay Ah. fakhruj bax minhaa min haadihi alkhilqa abuurkan aad ku sugantahay hadda ka bax fa innaka adigu rajiimun baa tahay mid marjuum ahoo la dheereeyey baa tahay rajiim yacni madruud min raxmat illaah mid naxariista ilaahay laga eryey baa tahay wa inna calayka dushaada waxaa ahaatay lacnatii lac- lacnadayda ilaa yowmi ddiin آه، إلى يوم الدين يعني ولي قابل لعنة دي ذات قبتاو آه، لعنة إلهي باكو دعاد قفك لعنة دي كو دعادين وعوي رحمة دي إلهي ولا قد إيري والحريس إلهي مهلا يوي وإن عليك دش هذا وحاها اللعنة دي لعنة لعنة دي ذا هات إلى يوم الدين إلى مالنتا أبا المرنتا لقى قارو مالنتا أنا دي كو نار تقلي ومبادهو قامين إسا آه، لعنة دو سيوضا يعني نارتهم بوم هدونا هدونا عذابكم بقى لوجود زيادنا يا yaa loogu ziyaadinayaa qaala wuxuu yidhi ibliis rabbi yaa rabbi rabbigayow fa andirnii ilaa yowmi yubcauun fa andirnii ilaahow ii sug oo ii koro ilaa yowmi yubcauun maalinta dadka lasoo bixinayo ilaa laga gaaro intaa ilaahow ii kaadi qaala ilaahay wuxuu yidhi fa innaka adigu min almundariin min almundariina baad ka mid tahay waa lagu sugayaa ilaa yowmi alwaqti almacluum waa ilaa nafqada hore wey nafqada hore ee wixii nool oo dhan ba ay dhimanayaan ilaa intaasaa loo kaadiyey yacni ibliis wey qaala ilaahay wuxuu yidhi fa innaka adigu min almundariina aad ka mid tahay ilaa yowmi lwaqti waqti maalintii ilaa laga gaaro almacluum maalinta ilaahay un agtiisa ilaahay unbaa og cid kaloo ogma jiro arrinta ay dhacayso yacni eh, qiyaamuhu dhacayo wey nafqada hore wey qaala wuxuu yidhi markaa ibliis fa bicizatikaan ilaahu ku dhaartay cizadaadaan ku dhaartaye la uqwiyannahum waan baadiyeynayaa ajmaciina dhammaantood dhammaantood marka waan baadiyeynaya marka waxaan aniguna yacni ballan ii ah on hortaada ku ballan qaadaya geed gaaban iyo geed dheerba inaan u fuulayo sidaan dhammaantood waddada xaqa oga dhumin lahaa iyaguna oo naarta ay ila geli lahaayeen taasuu ilaahay hortiisa ku dhaartay ah suurat lacraaf baa ilaahay noogu sheegay inuu leeyahay horay baan ooga imaan gadaal baan ooga imaan midig iyo bidix baan ooga imaan ma helaysid wax yacni nicmadaada ku shukriyo wax wanaagsan oo iimaan leh ma ma helaysid ilaa wax yar mooyaane ilaa cibaadaka addoommahaagii mooyaane oo minhum ayaga ka mid a almukhlasiin inta mukhlasiinta ah ee la khaalis yeelay Ah. intaa bas unbaa iga fakanaya waxa kaloo dhan waan baadiyeynayaa buu le ilaahayna ballan buu u qaaday qaala ilaahay wuxuu yidhi falxaqa walxaqa aquul falxaqa walxaqa la yidhaahdo oo labaduba la kor dhabo falxaqu walxaqa aquul taana waa qiro labaad falxaqa bilxaqi baan ku dhaartay walxaqa baan aquulu ku qowlayaay marka waa qasam ilaahay asagaa naftiisa ku dhaaranaya falxaqa bilxaqi marka khaafidkii baa la gooye markaa nasculkhaafid marka wuu kordhamaya falxaqa bilxaqi baan ku dhaartay walxaqa aquul xaqan ku xaq baan ku qowlayaay laamla-anna waan buuxinayaa jahannama jahannamo ayaan ka buuxinayaa minka adiga iyo wa miman tabicaka adiga iyo wixii ku raaco oo minhum ayaga ka mid a waa aadam durriyadiisii wey ajmaciina dhammaantood a ballankaas baa idin yaallo adiga iyo wixii aad yacni asxaabtaada noqdoo ku raaco jahannamo un baan ka buuxinayaa qul waxaad tidhaahdaa أيها الرسول الكريم ما أسألكم إذن سؤالي مايو عليه على تبليغ الرسالة رسالتنا ينسو قارسين أيو وحيغا إلهي حقي سي أوامرتا ilaahay i faray subxaanahu wa tacaala oo idin farayo xaqana idiin sheegayo idin gaarsiinayo min ajrin waxba ujraa idinkama rabo ujro ma idinka doonayo in ajriya ilaa cala ah. ajirkayga ilaahay un baan ka doonayaa ilaahay baan sawaab iyo abaalmarin ayaan ka doonayaa wamaa ana anigu ma ihi min almutakalifiin kuwa iskalifaayana ka mid ma ihi waxa xag ilaahay la iiga waxyooday waxyi cadoo la ii waxyooday iin soo gudbinayaa mutakalif ma ihi anigu wamaa ana anigu ma ihi min almutakalifiina kuwa iskalifo oo ayagu yacni wax raadsado oo wax isku dayo aysa garanaynin ma ihi in huwa maa huwa qur'aanku ma ahaanin ilaa dikrun waana mooyaane wax kale ma ahan qur-aanku waa dikri waa cida iyo mawcido lilcaalamiin caalamkao dhan buu u yahay qur-aanku caalamkao dhan buu dikri u yahay mawcido iyo wacdi iyo waanu u yahay wey in huwa maa huwa ma ahaanin qur-aanku ilaa dikrun waana mooyaane wax kale ma ahan lilcaalamiin uunkao dhanba makhluuqa ilaahay abuuray oo dhan ayuu cido u yahay mawcido u yahay walataclamunna waad ogaan doontaan naba'ahu qur-aanka warkiisa iyo khabarkiisa waxaad ogaan doontaan bacda xiin markaad dhimataan bacdigeed wey markaad dhimataan bacdigeed baad ogaan doontaan kuwiina noolna yacni muddo bacdigeed baad ogaan doontaan kuwiini noolaadana qur-aanka runnimadiisa iyo akhbaartuu ka warramayo waa ogaan doontaan wixiina dhintayna dee waxaad ogaan doontaan markaad dhimataan ubaad xaqiiqada ogaan doontaan walataclamunna naba'ahu qur-aanka yacni khabarkiisa akhbaartiisa ayaad ogaan doontaan bacda xiinin muddo bacdigeed wey markaad dhimataan bacdigeed ayaad ogaan doontaan wey allahu subxaanahu wa tacala aclam wasala allahuma wasalam calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi saxbihi